إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka subaxnimo alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada buuraha kaba ee gobolka baay faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaalbeeleedyo saacadihii lasoo dhaafay ka socday deegaano ka tirsan gobollada waqooyi bari soomaaliya ku dhowaad toban ruux oo kenyaati ah islamarkaana u dabaaldegayay ciidda karismiska ayaa ku nafwaayey shil ka dhacay gudaha waddankaas ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaabiyay xabashada ku sugan waajid iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa kulan la qaadatay dad mutadawiciin ah oo qayb lixaadle ka qaata halganka lagula jiro shisheeyaha waddanka ku soo duulay dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho muuqaabada wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa doortay naqiib cusub iyagoo kulankooda ka soo saaray bayaan dhowr iyo toban qodob ka kooban dibadbaxyo hor leh ayaa ka dhacay waddanka suudaan kuwaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay soddonka bisha lixaad kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada sargaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada buuraha kabe ee gobolka baay iyadoona gobolada bakool iyo shabeellaha hoose ay ka dhaceen oo erar lagu qaaday xabashida iyo kuwa dowladda federaalka wararka naga soo gaaraya degmada buuraha kabe ee gobolka baay ayaa ku waramaya in mujaahidiinta al-shabaab ay habeennimadii xalay halkaas ka fuliyeen howlgal gaara oo lagu beegsaday xubin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ninka la beegsaday waa sargaal ka tirsan maamulka uu hogaamiyo cabdicasiis lafta gareen howlgal qorshaysanna oo ay xarakada shabaabulmujaahidiin ka fuliyeen degmada buuraha kaba ayaa lagu dilay waxaa magaciisa lagu soo gaabiye maadey waxa uu qayb ka ahaa saraakiisha koonfur galbeed ugu magacaaban degmada buuraha kaba saakay magaalada buuraha kaba waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ay wadaan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed walow ay goobta isaga baxsadeen raggii howlgal ka fuliyey dhanka kale gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen buundada janaale iyo sidoo kale deegaanka calamada dhanka gobolka bakool xabashida itoobiya ayaa waxaa lagu qaaday weerar culus weerarka lagu qaaday itoobiyaanka waxa uu ka dhacay degmada waajid ee gobolka bakool gootada madaaficda mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarkaas waxa ay ku qaadeen xerada iyadoona halkaas ay ku dhaceen saddex iyo toban madfac tafaasiil dheeraada lagama helin balse haddee wax ka soo kordhaan wararkayga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa ku dhowaad toban ruux oo kenyaati ah islamarkaana u dabaaldegayay ciidda karismiska ayaa ku nafwaayey shil ka dhacay gudaha waddankaas haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya shilkan oo shalay ka dhacay waddanka kenya ayaa sababay dhimashada ugu yaraan siddeed ruux kuwaas oo u socday magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya waxayna wararku sheegayaan inay kasoo laabteen u dabaaldegga waxa ay ugu yeereen sanadka cusub ee ciidda krismaska ee laba kun labaatan iyo labo oo ay uga qayb galeen dowla deegaanka bungoma shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari taas oo keentay inay halkaa ku geeriyoodaan siddeed qof dhacdadan iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha booliiska galbeedka gobolka waddanka kenya faris kimani shilkan ayaa ka dhacay waddo isku xirta magaalooyinka wiboye iyo eldoret waddanka kenya ayaa waxaa aad ugu badan khasaaraha ka dhasha shilalka gawaarida kuwaas oo sanad walba galaafta nolosha kumanaan kenyaanti ah waxaana sanadka hadda dhammaaday ee laba kun labaatan iyo kowda oo keliya shilalka gawaarida waddanka kenya ugu geeriyooday in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo qof sida laga soo xigtay laamaha dowladda kenya u xil saaran diiwaangelinta shilalka ka dhaca waddooyinka waa mahadsan tahay faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal beeleedyo saacadii lasoo dhaafay ka socday deegaano ka tirsan gobollada waqooyi bari soomaaliya wararka ku soo dhacaya warqabadka alfurqaan islamarkaana ka imaanaya deegaano ka tirsan gobollada nugaal iyo sool ayaa sheegaya in dagaal beeleedyo khasaare ba-an geystay oo ka dhacay halkaas dagaaladu waxay ka socdaan deegaana ay ka mid yihiin saax maygaag iyo sidoo kale sangajabiye kuwaasoo ka kala tirsan gobollada nugaal iyo sool inkastoo aan faahfaahin dheeraada oo ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi la helin balse waxaa la xaqiijiyey in lix qof ay ku dhinteen halka labiyo toban dhaawacyo ahna la kala geeyey cisbitaallo ku yaala magaalooyinka garowe iyo laascaanood maamulada ka taliya deegaanada ay dagaaladani ka socdaan puntland iyo sidoo kale somalilan ayaan ilaa iyo hadda wax baaqa ka soo saarin walow ay dhacdo in mararka qaar ciidamo ka kala tirsan maamuladaas ay dagaaladu ka qayb qaataan walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa kulan la qaadatay dad mutadawiciin ah oo qayb lixaad leh ka qaata halganka lagula jiro shisheeyaha dalka kusoo duulay mahad cubayd ayaa faahfaahinaya dadkan mujaahidiinta mutadawiciinta ah oo marna iskood u jihaada marka kalena adduunyadooda ka shaqaystaa ayaa waxaa kulan la qaadatay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe halka uu ka dhacaya kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa nuqabo iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay nabadoon cabdulaahi cali caraaye oo ah naqiibka beesha warsangedi mar hadda ka hor awhadda inta imaadeen oo cadowga umahan joogo intaan iyo in lamida ma joogin intaan ilaahay baa keenay waa lagu sabro rag labaatan inay wax dhimaan umalaynaa ku sabray haddana waxaan is leeyahay taqriiban ragga hadda suquurta jiroo difaacyada jira shan boqol waa dhan yihiin ragga inta joogana dee mataqaanaa kama yaro marka maanta haddii la batana inlaynu saamaa qatar haddaan nacmada ilaahay mataqaana uuna siiye aanan ka shukrin sida ilahay qur-aankiisa uu ku leeyahay lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid sidoo kale dadkii kulankan ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa nabadoonka beesha cabdulla galmaax wuxuuna la dardaarmay dadkan mutadawiciinta ah waxaan inii dardaarmaa marka midda ugu horayso asamcu adaaca ismaqal iyo is-adeecitaan mutadawiciinaad tihiin rag mujaahidiinaad tihiin rag maanta u taaganaad tihiin kelimada allah jala wacalaa say u sarag mari lahayd kelimada gaaladanay hoos u geli lahayd maxaa yeelay ismaqalka amiirka oo la adeecana jannaa lagu helaa waa sababta jannada lagu heli lahay wax kalima aadan soo doonana soo socdaanayna yidhi war kale adinkoo gelinaa qorgiina soo qaadateen xaroodaanayla yidhi maalinkii layna soo xarayha waa jooga aniga war kale adinkoo gelinaa soo xarooteen intaas waxay ahayd amiirka inaad adeecdaan ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu muxamed ayaa kulankan soo xiray marka insha allahu tacaala inaan ogaano maanta waajibkana saaran maxaana saaran waxaana saaran maadaama aan u soo kacnay inaan difaacno kitaabka allah subxaanahu wa tacaala inaan dhaqaaqno kitaabkii aan u gargaarno ilaahay xilliga ayaa noo xiilinaya noo gargaaraya marka insha allahu tacaala aan kacno oo insha allahu tacaala horey aan u dhaqaajino mutafariqiin aan noqono keena fudud iyo keena culusba insha allahu tacaala aan baxno allah subxaanahu wa tacaala wuu noo naadiyey infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum in la kaco infiruu khifaafa hiqaala kiina culus iyo kiina fudud ha baxeena laleeh jihaadka in la aado la dhaqaaqo mutadawiciintan ka halgamaya shabeellaha dhexe islamarkaana iska dhicinaya shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya ayaa tusaale u ah kuwa ka fadhiya jihaadka ee aysan xataa niyadda kaga jirin in ay hal maalin alle dartiis u dagaalamaan
dab khasaarahantii deed geystay ayaa ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho zakariya cumar ayaa ka waramaya
dabkan oo in muddo ah qaatay damintiisa ayaa waxa uu ka kacay xaafadda saybiyaano gaar ahaan suuq caanaha lagu iibiyo oo ku yaala xaafaddaasi dabka ayaa waxaa marka hore uu ka bilowday meel muqaayad ah isagoona ku sii fiday dukaanno ku hareeryaalay muqaayadda bakhtiinta dabkani ayaa waxaa ka qayb qaatay bulsho kala duwan iyadoona ugu dambayntii lagu guulaystay in la damiyo qaar ka mid a dadkii gurmad ahaanta u yimid goobtan uu dabka ka kacay ayaa saxaafad uga waramay sida ay wax u dhaceen marka hore say wax ku bilowdeen dabka waxuu ku bilowday maqaayaduu ka bilowday kabacdeen markuu maqaayad ka bilowday meesha oo dukaan raashiin ahayd raashiinku dabka sii qabsaday korontooyinka dabka sii faafiyey kadib dabka uu sii batay dabdamiska alwacgadaalu ka imaadeen marka hadda wax khasaare ama wax dhibaato ay meesha u geystaan ma jiraan laakiin waa khasaaro weyn oo geysto oo dukaamo waaweyn oo raashin meesha ku yaalo goobo ganacsiya marka saasuu dabku ku dhacday marka xaaladdan hadda way degan tahay dabku waa la dambiyey wuxuu dabku u dhacay sida la sheegay koronto beeka ayuu maaragta dabku ka dhacay uu ka bilowday waa soo gubteen baqaaradii waaweynaa kuwii yaryaraa ganacsigii oo dhan waa soo gubteen hadda maaragtay hormuud iyo ummadda soomaaliyeed ayaa gurmud u fidiiday waxaana rajayna insha allahu tacala in lasoo afxirayna waa rajayna annagu maahna arag laakiin khasaare hantiyadoo badan oo ku burburay maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay waxyeelooyinka ay geysanayaan dabka iyadoona inta badan loo sababeeyo dadka qaar oo aan dareensanayn halista dabka balse shareecada islaamka ayaa dadka muslimiinta ah waxa ay ku amartay inay taxadirkooda qaataan islamarkaana awaamirta shareecada islaamka ku timid ay siday tahay u fuliyaan shareecada islaamka ayaa dadka muslimiinta ah waxa ay ku boorisay inay dabka iska bakhtiyaan xilliyada ay seexanayaan arrintaas oo ay ku jirto xikmad weyn nabadoonnada wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa doortay naqiib cusub iyagoo kulankooda ka soo saaray bayaan dhowr iyo toban qodob ka kooban maxamed ciise ayaa ka waramaya noqobada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa naqiib ku doortay iyadoo wilaayada islaamiga ah ee bakool ay aqbashay islamarkaana sheegtay inay la shaqaynayso kadib dowlo muddo toddoba cisho ah u socotay odayaasha dhaqanka ee gobolka bakool waxay ugu dambeyntii doorteen guddoomiye cusub kaasoo ah ogaas muxiidiin ogaaska beesha jiroon waxaana ku xigeen loo doortay ogaaska beesha hadamo ogaas cabdulaahi maxamed yare afhayeenkuna waxaa loo magacaabay ogaaska beesha jilible ogaas macalin maxamed nuur iyadoo munaasabadu ay ka dhacday degmada tieglow odayaasha dhaqanka ayaa gunaanidkii kulankan doorashada kadib soo saaray bayaan ka kooban dhowr iyo toban qodob isagoona halkaas naqiibka cusub ka jeediyey mahadcelin alxamdu lilaah awalan ilaahay mahadleh mahad bilaaw iyo dhammaadan lahayn yaa ilaahay igmahad nagaan nicmooyin shaydkikiidii sumuuqtiidii muuqato iyo tiidii qarsoon allihii ninka nicma ayaan ka mahad nagaan wakhtigan hata la roogonna ilaah allahiina waafajiyey jihaadka wakhtigan allahna waafajiyey hatana dad la roogo mushaarakeeyo shicaartii islaamka lahayti muujiyaw usoo malaag eyi ama suldaan eyi ama nabadoon eyi dadko bahen ilaa allih hanoo soocaynay reebi waliyo lakalaha ilaahay ju saaraday odayaashii munaasabadda ka hadlay ayaa waxay bogaadiyeen naqiibka cusub waxayna sheegeen inay la shaqaynayaan ugu dambayntii waaligii wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa soo xiray munaasabadda alxamdu lilaahi alqaa'il waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaas walaa taktumuuna القائل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا أولا الحمد لله ثم الحمد لله إلى يوم مهد نغان دوردون سعد بن معاذ لنكما قدري ونقابضة ولاية الإسلامية بقول dhamaan qabaailka degana qabiilka maqon anjaran ole hadamana inshaa raayad islaamka lakamaamulhayo maxkamad shareeca islaamka hoos koyahay lankumaqon hadda qabiil hewelba towgna moqonyila arown anjarna todobada maalmoodna marka asbuucga ee socoti ilaahay subxaana wa taala ka mahadsan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa kusii tallaabsanaysa horumare kala duwan warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan dibadbaxyo horleh ayaa ka dhacaya waddanka suudaan kuwaasoo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac maalintii shalay kumanaan ruux ayaa dibadbaxyo xoogan waxa ay ka dhigeen afaafka hore ee xarunta madaxtooyada waddanka suudaan iyadoona ciidamada milatariga ay dadku u adeegsanayaan sunta dadka ka ilimaysiisa guud ahaan caasimadda waddanka suudaan ee khartuum waxaa ka jiran isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan iyadoona ciidamo badan lasoo dhoobay waddooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada ugu yaraan laba ruux oo ka mid ah dibadbaxyaasha ka soo horjeeda xukunka milatariga ayaa ku dhintay dibadbaxyadii shalay oo ka dhacay umudarmaan oo ka tirsan magaalada khartuum sida ay sheegtay lajnada caafimaadka dalka suudaan mid ka mid ah labadan ruux ee dhintay ayaa waxay rasaastu ka haleeshay qaybaha sare ee jirka gaar ahaan xabadka halka kan kalena ay maskaxdu ka soo daadatay tan iyo markii uu afgembiga milatari talada dalka suudaan kula wareegay cabdifataax al burhaan bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaa la dilay konton iyo lix ruux oo dibadbaxyaal ah halka ay dhaawacyadu gaareen boqolaal ruux ciidamada milatariga suudaan ayaa ka hor intaysan dibadbaxyadu dhicin waxa ay xireen buundooyinka muhiimka ah ee isku xira magaalooyinka khartuum iyo umudarmaan iyadoona gaadiidka gaashaaman lasoo dhoobay waddooyinka magaalada taasoo ay dheer tahay in ciidamadu ay jireen dhammaan isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan si ay u caburiyaan dibadbaxyaasha warkii subaxnimo dhegaystayaal aad kala socoteen alfurqaan waa inaga inta